raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee redio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta ka hadlaya wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee dalka odayaasha dhaqanka ee soo xuli lahaa xubnaha ka mid noqonaya baarlamanka labaad ee galmudug oo ku sii qulqulaya magaalada dhuusamareebe madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo kulan la qaatay madaxweynaha jabuuti wiil soomaaliyeed ayaa gobolka minnesooto ee dalka maraykanka ka hirgeliyey shirkaddii ugu horraysay ee heer caalami ah ee soo saarta ookiyaalaha oo ay soomaali leedahay maraykanka oo sheegay inay la kulmay jenaraal khaliifa haftar ah ninka dagaalka kula jira dowladda liibiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan labada aqal ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka hadlaya wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee dalka kulankii saddexaad ee labada aqal ee baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa lagu wadaa inay uga hadlaan qaraarka habraaca ansixinta iyo wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee dalka shirkan ayaana ka dhacaya xarunta golaha shacabka ee villa hargeysa ee gudaha madaxtooyada dalka odayaasha dhaqanka ee soo xuli lahaa xubnaha ka mid noqonaya baarlamanka labaad ee galmudug ayaa kusii qulqulaya magaalada dhuusmareebe wariyaha iyaga inooga soo warrama gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa qadka teleefonka magaalada dhuusmareebe iminka si toos ugu jira maxamed ka warran bal odayaasha soo gaaraya ilaa hadda iyo jadwalka ay soo saareen guddiga farsamadu waxa uu ka bedelay dhaqdhaqaaqa magaalada
shan iyo labaatankii bishan oo laba maalmood ka hor ku beegneed kadib markii jadwalka amaba habraaca doorashada iyo soo xulista baarlamaanka cusub ee galmudug oo uu soo saaray guddiga farsamada maamul usameynta galmudug wixii ka dambeeyey odayaasha dhaqanka iyo saxiixayaasha ayaa waxa ay maanayeen magaalada dhuusamareeb inkastoo qaar kamid a horey ay ugu sii sugnaayeen islamarkaana howlahooda usii gudagalaan arrintan ayaa waxa ay tahay sidii ay usoo xuli lahaayeen amaba usoo gudbin lahaayeen liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug uu yeelanayo si loo gudagalo howlaha dhismaha dowlad goboleedka galmudug maalinimada berri ah ilaa jimcaha ayaa arrintaasi socon doontaa wixii ka dambeeyana runtii waxaa la gudagali doonaa sidii howlaha loo sii wadi lahaa sida ku qoran habraaca amaba jadwalka loo qoondeeyey in hawshu ay ku socoto dhinaca kale waxa ayna aada looga dareemayaa magaalada dhuusamareeb diyaar garow ku aadan sidii howlahaasi loo gabagabayn lahaa amaba ay u dhaqaaqi lahaayeen dhismaha galmudug maadaama muddo bil gudaheed ah oo ah dhammaadka december bisha labiiyo tobnaad ee soo socota in hawsha lagu dhameeyo ilaa heer madaxweyne sidoo kale waxaa la filayaa in maanta ilaa berri wufuud kala duwan magaalada dhuusmareeb ay soo gaaraan oo heer federaal ah waxaa kamid ah runtii dadka imaan doona wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya sida ay noo sheegeen dadka u dhun daloola amaba ka tirsan xafiisyada dowladda ee ku sugan magaalada dhuusmareeb guddiguna howlahoodii ay sii gudagaleen waxaa jira iyana kulamo lagu soo dhaweynayay habraaca guddiga uu soo gudbiyey oo lagu qabtay meelo fara badan oo kamid a dowlad goboleedka galmudug runtii bulshaduna waa ay soo dhaweeyeen sida ay wax u socdaan ugu dambeyn waxaa guud ahaanba la xaqiijiyey amaba la adkeeyey amniga caasimada galmudug oo si weyn ciidamo gaar ah oo loo xil saaray ay uga shaqeynayaan iyo hay-adaha ammaanka sidoo kale goobaha doorashooyinka iyo shirarka ay ka dhici doonaan ayaa iyana la diyaariyey amnigoodana si aad ah iyana loo adkeeyey ayaad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryahayaga inooga soo warrama gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed oo isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb qadka teleefonka saaka iigu warramayey markana haddii aynu u bayrno ama aan g- aadno dhinaca iyo afgooye webiga shabeelle ayaa lagu soo warramayaa in uu ku fatahay magaalada afgooye oo u dhow dhinaca magaalada tan muqdisho hase yeeshee fatahaddaasi oo saameyn ku yeelatay qoysaska deganaa magaaladaasi ama dadkii deganaa magaalada afgooye ayaa waxaa iminka booqanaya xilligan aan idila hadlayno guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed jubba wariyahayaga inooga soo warramo gobolkaasi ayaa qadka taleefonka degmada afgooye iminka si toosa ugu jira jubba
waa ku maqlaan mawlid
marka hore waxaad nooga warantaa bal kormeerka iyo sida uu webigu u fatahay
wamaasan tahay webiga afgooye ayaa waxa uu ku fatahay qeybo ka mid a xaafadaha degmada afgooye Ee, webiga fatahadiisa ee, waxa ay sheegayaan in dadka uu ka dambeeyey kadib rabab xoog leh oo saddex imaado lasoo dhaafo ka daaya degmada afgooye deegaanka hoos yimaada webiga fatahada waxa uu ku sameeyey xaafadaha ee jiinka webiga ku yaala iyo xaafada ka shisheeyaba iyadoo dadka danyarta xaafadaha ay degnaayeen ay ka barakaceen sidoo kalena guryihii ay ay ka barakaceen ay biyihii dhex fadhiisteen oo saameyn weyn u geysteen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo weliyahan ku-xigeenkiisa amniga imaamka degmada ayaa kormeer ku sameeyey goobaha uu fatahada ka sameeyey webiga sidoo kale waxay geeyeen jawaano caro ee lagu shubo si looga celiyo ama difaac looga dhigo webiga oo meelaha uu ka fatahayo sahatee aysan wax badan ka tarin baahida jirto aada u weyn iyo fatahada webiga oo sameynayo ka ballaaran wax maanta jira meesha la geeyey sidoo kale een, webiga een, fatahadiisa waxa uu saameyn ku yeeshay qeybo kamid ah suuqa weyn degmada afgooye oo biyo ay dhex eegaagaan Een, webiga fatahadiisa waxaa ka dambeeyey kadib roobabkii waaweynaa ee maalmihii lasoo dhaafay da-ay sidoo kale een, een, gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiinta la socday waxaa ay bulshada guryihii ka barakacay ee fatahadu saameysay ka wareysanayeen saameynta ay geysatay iyo noloshaada ay ku sugayeen Een, gudoomiyaha degmada afgooye oo la hadlay een, shirkashiga qarankana waxa uu sheegay in baahi badan ay jirto looga baahan yahay in dadka si degdega loosoo caawiyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax asna waxa uu tilmaamay in roobabkii ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay guud ahaan koonfurta in sidoo kale ay jareen wadooyinka magaalada faraawe iyo marka oo hadda go-doon ku jira Een, waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka een, koonfur galbeedba looga baahan yahay in ay een, si il gaara ku eegaan gobolka shabeellaha hoose oo qeybo ka mid ah een, fatahada webiga saameyn ku yeeshay qeybaha kalena ay rabaabka ku fataheen waxaa xusid mudan mawlid in wadada xidhiidhisa ceel jaalle ee deg- ee- ee tuulada ceel jaalle iyo degmada marka een, ay gebi ahaanba go-da kadib markii ay rabaabkii jareen wadada la- la- laiskugu kala gooshi lahaa labadaas magaalo sidoo kale waxaa xusid mudan in baraawe ciidamada deegaanka ambareesa iyo degmada baraawe wadada xiriirihaysa oo magaalo laga galaya gebi ahaanba ay go-day Een, taana ay sababtay rababkii waaweynay da-ay gudoomiyaha gobolka wuxuu sheegay in sidoo kale ee, ee webigan hadda fatahay laga yaabo in qeybo kalena uu kusii fataho oo qoryo iyo tuulooyinkaas kale ay deegaanada kaleba sidoo kale sabiija caanoole waxaa laga soo sheegaya in iyadana webiga uu ka baxay marka guud ahaan baaq buu diray oo bulshada iyo iyo guud ahaanba dowladda uu kaga codsanayo bulshada la gargaar aad baad u mahadsan tahay wixii ku soo kordhana waanu kugu soo laaban doonaa haddii allah uu darino saamaxo kaasina wuxuu ahaa wariyahayga naga soo warrama gobolka shabeellada hoose maxamed cali jubba oo isagoo ku sugan magaalada afgooye oo webigu ku fatahay een, qadka taleefonka magaaladaasi igu warramayey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jabuuti kadib markii booqasho ay ku tageen magaalada caasimadda ee jabuuti mikaa'iil cabdirashiid barre ayaa warkan inooga soo diray isla magaalada jabuuti
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftakareen iyo wafdigii uu hogaaminayo ayaa markay soo gaareen qasriga madaxtooyada dalkani jabuuti waxaa halkaasi ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ku wehelinayay safarkiisa xubno ka tirsan golahiisa wasiirada ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaa sidoo kale goobtaasi ku sugnaa safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan gudoomiyaha marsooyinka caalamiga ee dalkani jabuuti iyo goobaha canshuuraadka ka caagan kulankan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uga warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya isagoo sidoo kalena ka warramay arrimaha ammaanka horumarka iyo weliba dhinacyada kala duwan ee la xidhiidha iskaashiga sidii soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa isna waxa uu ku hambalyeeyey dadaalada mas-uuliyiinta soomaalida ay wadaan sidii soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi lahayd madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftakareen oo ka hadlaya booqashadiisa jabuuti uu yidhi dadaalka aan jabuuti ku nimid eh, wuxuu ku salaysan yahay inaan marka ugu horeyso aan eh, deegaanka eh, dowladda jabuuti aan soo salaanno walaalahanaga laakiin socodka annaga ugu muhiimsan wuxuu ahaa martiqaad aan ka helnay eh, guddoomiyaha abuukar oo ku salaysnaa inaan fiirno qaabkay u dhisan yihiin dekadaha iyo xiriirka iyo walaalnimada iyo isdhexgalka eh, dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya iyo sidii eh, ganacsiga iyo horumarinta eh, dhismahayaalka dekedaha gacan eh, nalooga siin lahaa khibradda iyo eh, aqoonta dheeriga ah oo ay leeyihiin dadka eh, walaalahanaga reer jabuuti intaasaa u nimid madaxweynaha eh, iyo na waxaan kala hadalnay inuu dadkii aan uga mahad celinay taakulayntii iyo garab istaaggii soomaalida uu garab istaagay waxaana eh, wax badan inayna lala qabtana waana loo diyaariyey ay ugu horeyso isbitaalka degmada marko in ay dowladda jabuuti dayactirto eh, qalabkii isbitaalkana la geeyo in aan ka wada shaqeyno sidii loo heli lahaa deked weyn eh, gudoomiye abukar iyo annaga eh, arrintaasna madaxweynaha wuu bogaadiyey aada uuna u soo dhoweeyey
gudoomiyaha guddiga wacyigelinta iyo baraarujinta ciidamada guud ee dalka soomaaliya farxaan xidig oo isna lagu casuumay kulankan midooda afrika ayaa waxa uu ka warbixinayaa booqashadiisa jabuuti imaatinka maanta aan aan muqdisho ka imiday aan jabuuti joogo waxa weeyaan jabuuti waxaan ku imiday awal haddaan qurbaha ka imanayo iyo haddaan muqdisho ka imanayo shaksi iska socda ayaan ahaa balse maanta waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay waxa weeyaan waxaan ku imiday eh, guddoomiyaha eh, baarlamanka jabuuti mudane maxamed cali xumed gu- guddoomiyaha baarlamanka ayuu aniga maanta igu soo casuumay marka shirkan afrika ee halkan lagu qabtay ee shan iyo toddobaatan guurada ah oo welibana qo- eh, waxay dowladdii soomaaliyana ka soo qayb gashay ayaa si- si- eh, markuu barnaamijku ha- ay dhammaado aan xaflad sabootina waftiga ayaan ka qayb galayaa
mikaail cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
shir ku saabsan tayeynta shaqada golaha adee- deegaanka ee degmada bardaale ee gobolka bay ayaa lagu soo gabagabeeyey degmadaasi siraaji sheekh isaaq ayaa warkan inooga soo diray magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi ayaa maanta si rasmi ah usoo xiray tababar muddo afar maalina magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya uga socday golaha deegaanka degmada bardaale ee gobolka baay tababarkan ayaa ahaa mid golaha deegaanka degmada bardaale lagu bareeyey shaqada golaha deegaanka iyo fahamka guud ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaana xiritaanka tababarka kasoo qiibgalay gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xasan arcase xubno ka socday maamulka degmada baydhabo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane musan sheekh cabdulaahi maxamed abuukar cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshisiinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo si rasmi ah usoo xiray tababarka ayaa la dardaarmay ka faa'iidaystayaasha tababarka una sheegay inay yaraato isqabqabsiga maamulka iyo golaha deegaanka degmada bardaale si ay u noqdaan kuwo ku dayda maamulada dowladaha hoose ee loo dhisi doono degmooyinka kale ee koonfur galbeed walala baradayna waxay haytay golaha deegaanka iyo wada shaqayntiiyo sidii qof walba shaqada isu lunkubaahanyi iyo shaqada isu leylan ogaad way rajeeta ku dib hadeen isqabqabsiga iyo iska dheganaanta yaraado doonaan maadaama eh, hordhaan lan fahansanayn qofkan wala usan fahansanayn hataa mararka birsho malka ciqaabo kor ma ogbod maamaba kasaw ma waajib aha ani la fahansiiye la bara ku dib la kala xisaabtama la yara qodobkan sadabahay kan maylan qobaday markan anay isbedel badanku kooy doono qaabkii wada shaqaynta iyo shaqooyinkii horeen socday iyo guddiyadii heerarkii lan samay lahay guddi kasta shaqadiisu shalay eh, gudoomiyaha shaqadiis may ata eh, guddiga joogtada may leerahay mayay eh, guddi kasta ani la ogaada walaa usan qaabilsan iyo shaqadiisu la kasa- la kala xisaabtamo kor markan waayo waxaa farxad weyn anig ata Eh, xaqiiqdii mayna ku jaray meelaha isqabqabsiganka badan ku jaray hayti oo faham la-aanka dhinaca shaqadana is- eh, sababan hayti sababtanka weyn Eh, eh, way rajay doona gudoomiyaha culeyska ninku yaraada hata goole ku dambeeya Eh, ayuu ahaa, eh, haddii sharciga sida iilanka dhagama sababto may tilmaamay qof walba eh, shaqadiisu meelo ka leeyahay xaqiiqdii isino naftin may laraa idan mahadsantiin sababtoo ah muddadaas intaas leeg walgeekiisin dan e gaaraysan weylaka haysatan ma lahayna langmashaarsinka saay ma jaran hatana saas eta may laraa qaarkin kumid ay ugu shaqooyinka ka jaran an dhimadan ka dhimadan markan taas way waa qof suuq mashaaran qaadaan guli deegaanka kumid ay hata nafsada tiis halisan galahayd oo an dhimadahay mayba keentil maamase sidan ku goontan iyo may laraa in shaqeeyaan siraaj sheesaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
wiil soomaaliyeed ayaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka hirgeliyey shirkaddii ugu horreysay ee heer caalami ah ee soo saarta ookiyaalaha islamarkaana ay leedahay soomaali cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkana inooga soo diray magaalada minnesota iyadoo dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha u soo hayaamay qaarkood ay ka faa'iidaysteen horumarka dalalka ay yimaadeen ayaa injineer cabdiraxmaan cabdulaahi saalixi waxa uu magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka kusoo bandhigay shirkad lagu magacaabo taylor made optics oo soo saari doonta sixitaanka aragtida ookiyaalaha kulankan oo ka dhacay xarunta a d c african development center ayaa waxaa ka soo qaybgalay aqoon-yahano siyaasiyiin uu ka mid ahaa guddoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneabolis mudane cabdi warsame saddex xaashi oo ku magacdheer abaadir ahna mulkiilaha shirkadda safari express oo aqoon durugsan u leh injineer cabdiraxmaan cabdulaahi ayaa ku tilmaamay fursad aada u weyn ganacsiga noocan oo kale ah wuxuuna sheegay inuu ku qancay xogta uu soo bandhigay injineerku isagoo oo sii raaciyey inuu ka mid noqon doono kuwa maalgashada brograamkan waa brograam aada u weyn wado kambanigan opticska ah wax loo baahan yahay iyo waxaa kaloo aada cajiib u ahaa aqoonta dheer uu leeyahay saaxiibkay businesska noocaan oo kale ah horda ka horna uu kasoo shaqeeyey xirfadna uu leeyahay aniga horta aad iyo aad ayaan ugu farxay aan ka arkay arrinta maanta wuxuu sameynayo agaasimaha barnaamijyada ka baxa xarunta a d c ayaan maxamed cabdinuur oo ka mid ahay dadkii lagu martiqaaday madasha ayaa cabiraysa dareenkeeda ku aadan ganacsigan cusub ee laga hirgelinayo gobolka minnesota waxaan ka mid ahabaa u maleynaya dadkii ugu horreeyey usoo bandhigay fikradan aad baanu aniguna ugu taageeray oo wax aanan weli aanan arag qof walba wuxuu dareensan yahay iyo fikirkiis iyo maheerka raba inay gaadhaan waxa ka hor istaagi karaan waa naft iyaga uun markaa hadduu qofu rabo inuu baxatane sida cabdiraxmaan amba uu hay-ado waaweyn dhiso amba diyaarada uu baxatane duuliyo qof walaahay qof walba wuxuu iskuul aaday uu tacliintiis u bartay inay ku maxaatan dhiirageliyaan oo ay ku shaqaystaan ooy welibana maxaatana dadkooda iyo dalkoodaba ku caawiyaan hadhow labadaasba waa loo baahan yahay injineer cabdiraxmaan cabdulaahi saalixi oo ah mulkiilaha shirkadan cusub ee okyaalaha aragtida iyo xaragada soo saari doonta islamarkaasna noqonaysa shirkadii ugu horreysay oo qof soo galootiya ama afrikaana ka sameeya dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota oo u warramay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sharaxaya ganacsigan ookiyaalaha iyo baahida loo qabo ganacsigan waxa weeye waa ganacsi ku saabsan saa sheegta walaalle awkiyaalaha waana mahadsan tahay awkiyaalayaasha sameyntooda weeye waana awkiyaalaha indhaha loogu talagalay inuu maaragtay saxo aragtida aragtida maaragtay waxay saameyn weyn ku haysaa amase yacni cudurrada saameeya indhaha qofka aragtidiisa wax u dhima dad aada u badan waxaa la yidhahdaa meelaha qaar boqolkiiba sagaashan sida asia oo kale maraykanka waa boqolkiiba toddobaatan marka awkiyaalaha indhaha amase saxo aragtida qofka waa yacni waa business aada iyo aada loogu baahan yahay qofkuna maaragta qof kasta u baahan ciyaalka boqolkiiba shan labaatan baa u baahan maraykanka oo kale dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan baa u baahan saan sheegay marka waa waa baahi aada weyn baa loo qabaa iyadoo aysan fududayn in laga hirgeliyo dalka maraykanka ganacsi heer caalami ah ayaan mar kale waxaan weydiiyey injineer cabdiraxmaan cabdulaahi waxa ku kalifay ganacsigan waxaa igu kalifay aniga maaragtay background ahaan amase xirfadaydu waa engineering weeye waxaan waan takhasus ku haystaa chemical engineeringka maadada la dhaho waxaa intaa i dheer inaan kusoo shaqeeyey samaynta maaragtay awkiyaalaha ama lensaska muddo saddex sano iyo bar ah oo uu ahaa focuskaygu maaragtay process and product development markaasaan waxaa arka baahida loo qabo cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
ardayda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan ayaa lacag ay iska soo ururiyeen ugu tabarucay gurmudka fatahaadaha dalka ka socda saalax cali maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
kulan ay soo qaban qaabiyeen guddiga gurmudka fatahaadaha dalkan suudaan kulankan oo lagu wareejinaya lacag gaaraysa kumanaan dollar oo gargaar ah lacagtaasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle hab ugu badnaatee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lacagtaasi ayaa lagu wareejiyey hay-adda culammada soomaaliyeed kulanka waxaa goobjoogayaal ka ahaa xubno ka kala socday safaaradda soomaaliya ganacsato culimaa uddiin jaaliyad iyo ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani suudaan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha brofesor geedi ayada ah waa hawl waxay ahayd tabaruca oo tatawuca guddiyadii ka shaqaynayey iyo dhammaan intii ka shaqaysay oo dhan waxay ku shaqaynayeen si mutatawicnimo ah qof baabuur ka raacay ma leh qofka quraacday ma leh qofka qadeeyey ma leh insha allah xamaasad ballaaran ayaa runtii looga shaqeeyey hawshaas ayna maaragtay ay ku soo gabagabowday sidoo kale waxaa koobta ka hadlay madaxa waxbarashada safaaradda soomaaliya ee dalkani suudaan doctor ayse nasro iyadoo ku dhiirigelisay dhammaan ardayda soomaaliyeed in ay sameeyaan baaritaan cilmiyeysan oo ku salaysan musiibooyinka soo lalaabtay ee ka dhaca dalka iyo sidii xal waara looga heli lahaa dhibaatooyinkaasi laakiin anigu waxaan rabaa qorshe labaad inaan keenno reer suudaan oo aan noqono dadkii bilaabay qorshihii sadiga ama barnaamij noocaasa dhallinyarada ee dhigata jaamacadaha ee hadda buxuusta diyaarinayana waxaan ka codsanayaa inay barnaamijkaas u istaagaan baxsi ka diyaariyaan halkan looga diro baaqaysa hadduu ilaahay ilo subxaana watacaala oo guddigii u magacaawda dowladda jamhuuriyadda federaalk waxaan ka codsanaya inuu memberkan laga faa'iidaysanayo lacagta bariiska lagu guraayo wax ay keenaysa malaa sanad walbana gurideeda ayaa taagnaanayso marka lacagta in dadku iyagaa shaqaysanayo shalay wax qabsanayo islaamtu suuqay fadhiday qudaar bay ku iibinaysay bidcaanay gadaysay qof walba nolol maalmeedkiisa isagaa soo saaranaya fii nafsi alwaqti canshuuru dhiibaya isagoo saa marka lacagaha ka barata dalkani suudaan waa arday u heelan ka qayb qaadashada dhibaatooyinka ka dhaca dalka saalax cali maxamed warbaahinta qaranka caasimadda dalka suudaan khartuum
halka warkaa idinkala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saraakiil maraykan ah ayaa sheegay inay la kulmeen jenaraal khaliifa haftar oo ah ninka dagaalka kula jira dowladda liibiya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xaqiijisay in sarka in saraakiil sarsare ay la kulmeen hogaamiye ku-xeedka khaliifa haftar si ay uga wada xaajoodaan sidii loo gaari lahaa xabad joojin iyo xal siyaasadeed oo waaraa jenaraal haftar oo awood ku leh bariga libiya ayaa weerar ku qaaday magaalada madaxda dalkaasi ee tripoli bishii abriil waxa uu isku dayey inuu gebi ahaanba magaaladaasi ka saaro dowladda ay dulid aqoonsan tahay balse haatan dagaalkii wuu yaraaday saraakiisha ayaa sheegay in ergada milatari in ergada matalaysa maraykanka ay walaac ka muujinayaan waxa ay ku tilmaameen kaalinta ruushka ee dagaalka liibiya ciidamada ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay xooga jenaraal xaftar gacan siinayaan balse xukuumadda moscow ayaa eedeyntaasi dooc isaga riixday oo iska fogeysay guud ahaana warkii aroornimo ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaartan dhegeysanaysa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa ciddii uu sheego ama aan ka bogan mar kale waxay dib uga daalacan kartaa bogga internetka oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net